بسم الله assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuhu carruurta islaamka ahayd ee kusoo dhowaada qaybtii afaraad ee qisadii nebiyullaahi aadam calayhi salaam ibliis oo waswaasinaya nebi aadam calayhi salaam shaydaanka ibliis wuxuu ogsoonaa in sababta isaga jannada ka soo saartay ay ahayd inuu caasiyo rabbigiisa weyn subxaanahu wa tacaala sidaa darteed ayaa wuxuu doonay inuu nebi aadam iyo xaawabna uu ku sababo dembi si ay uga soo baxaan jaannada ibliis wuxuu bilaabay inuu waswaasiyo nebi aadam calayhi salaam isagoo marba xeelad iyo farsamo adeegsanaya maalin maalmaha ka mida ayaa ibliis wuxuu ku yidhi nebi aadam calayhi salaam qaala yaa aadamu hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yablaa wuxuu yidhi aadamow ma ku tusaa geedkii waaridda iyo boqortooyada ee aan dhammaanaynin shaydaankii ibliis wuxuu rabay in nebi aadam uu cuno geedkii ilaahay uu ka reebay inuu u dhowaado hase ahaatee nebiyullaahi aadam calayhi salaam wuu diiday inuu caasiyo rabbigiisa weyn subxaanahu wa tacaala kadibna ibliis wuxuu isku dayay farsamo kale oo uu aadam ku rumaysan karo oo uuna ku khiyaamaynayo nebiyullaahi aadam calayhi salaam ibliis wuxuu ogaaday in nebi aadam calayhi salaam haddii loogu dhaarto magaca ilaaha weyn inuu cunayo geedkaa laga reebay kadibna isagoo iska dhigaya nin khayr iyo wanaag u haya nebi aadam calayhi salaam ayuu si been ah wuxuu ugu dhaartay ibliis magaca ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna yidhi waqaasamahumaa innii lakumaa la min annaasixiin waa u dhaartay labadoodiiba isagoo le waan idiin nasteexaynaya shayddaankii wuxuu nebi aadam ku yidhi sababta geedkan la idinku diiday aadam iyo xaaway waxa weeye inaydaan noqonin malag ama inaydaan nolosha ku waarin markaas ayaa nebi aadam calayhi salaam wuxuu halmaamay in ilaahay ka reebay geedkan iyo in ibliis uu ku yahay cadow kadibna aadam iyo xaawaba waxay cuneen geedkii ilaahay uu ka reebay waxayna caasiyeen rabbigoodii isla markii ay cuneen geedkii ayaa waxa muuqatay cawradoodii oo ilaahay uu asturay markii hore markuu nebi aadam calayhi salaam dhadhamiye geedkii ayaa cawradiisiibaa muuqatay wuxuuna ogaaday inuu dembi uu ku dhacay oo rabbigii uu caasiyey kolkaasoo caleemihii jannada uu ku asturay cawradiisii isaga iyo xaawiba dabadeedna waxaa la hadlay rabbigoodii oo wuxuu ku yidhi wanaadaahumaa rabbuhumaa alam anhakumaa can tilkuma ashajarati waaqul lakumaa ina ashaytaana lakumaa caduwun mubiin waxaa u dhawaaqay rabbigoodii oo ku yidhi miyaanan idinka reebin geedkan oo aanan idinku dhihin shayddaanku wuxuu idin yahay cadow cad nebi aadam calayhi salaam iyo xaawuba markii ay maqleen hadalkii rabbigooda ayay ka murugoodeen geedkii ay cuneen wayna ka shalleeyeen waxayna dhaheen
qaalaa rabbanaa dalamnaa anfusanaa wain lam takfir lanaa watarxamnaa lanakuunanna min alkhaasiriin waxay dhaheen rabbiyow waxaan dulminay nafahayaga ee haddii aanad noo dhaafin dembigan oo aanad noo naxariisan waxaan ka mid noqonaynaa kuwa khasaaraya nebi aadam calayhi salaam iyo haweenaydiisii xaawa waxay qirteen inay dembi galeen waxayna rabbigood ka dalbadeen inuu dembigaa u dhaafo oo uu ka towbad aqbalo rabbigan weyn subxaanahu wa tacaala ee naxariista badanina waa ka towbad aqbalay nebi aadam iyo xaaskiisii xaawaba hase ahaatee ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu go'aamiyey in aadam iyo xaawa ay ka hoobtaan jannada oo ay aadaan dhulkii loo abuuray inay ku noolaadaan nebi aadam calayhi salaam xaawa iyo shayddaankii ibliis ayaa waxay yimaadeen dhulka waxaana bilaabmay dagaalka shayddaanku kula jiro durriyaddii nebi aadam calayhi salaam dadka qaar ayaa isweydiinaya haddii nebi aadam calayhi salaam aanu cunin lahayn geedka maanta waxaan ku noolaan lahayn jannada jawaabtooduna waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala nebi aadam markii uu abuurayey wuxuu u abuuray inuu aadam ku noolaada isagiyo durriyaddiisuba dhulka ayna ku dhintaan halkaa kadibna ilaahay maalinta qiyaamada uu ka soo saaro si loo kala abaalmariyo markaa nebi aadam calayhi salaam laguma canaanan karayo wax ilaahay uu qadaray oo ilaahay uu sidaa ugu talagalay inay sidaa u dhacayso wax walbana carruurta islaamka ahayd ee waxay ku dhacaan qadarka iyo doonista rabbigan weyn subxaanahu wa tacaala dad kalena waxay dhahayaan xaawo oo ahayd hooyadii basharka oo dhan ayaa sababtay inuu nebi aadam uu ka soo baxo jaannada arrintaasina waa been oo yahuudda necab xaawa ayaa kaga been abuurtay oo waxay dhaheen xaawo ayaa jannada ka soo saartay nebi aadam calayhi salaam hase ahaatee sida saxda ahi waxa weeye in nebi aadam calayhi salaam iyo xaawuba labadooduba ay geedkii cuneen oo labadooduba ay gaf ku dhaceen kadibna ilaaha weyn subxaana wa tacaala uu labadooduba uu ka towbad aqbalay uuna dembigoodii dhaafay shayddaanka ibliis cadow ka dhigta ayuu dhahay rabbiga weyne subxaana wa tacaala shayddaanka ibliis oo ahaa ninkii sababay in aabbaheen aadam iyo hooyadeen xaawa ay ka soo baxaan jannada wuxuu ku dhaartay inuu baadiyaysiinayo dhammaan duriyadda nebi aadam calayhi salaam sidaa darteed ayaa rabbigeenna weyn subxaanahu wa tacaala uu inooga digay oo wuxuu yidhi يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما bani aadamow yaanu idin fitnaynin shayddaanku siduu aabbihiin uga soo saaray jannada isagoo ka siibi dharkooda si uu u tusiyo xumaanahooda qisadan cajiibka ahee nebiyullaahi aadam calayhi salaam waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala inooga warramayaa inaynu ku cibro qaadanno oo aynu ku waantowno sidoo kalena aynu ogsoonaanno cadaawadda iyo colnimada shayddaanka ibliis u hayo carruurtii uu dhalay nebi aadam calayhi salaam haddaba carruurtii islaamka ahayday qisadan cajiibka ahee nebiyullaahi aadam maxaynu ka faa'iidaynaa waxaynu ka faa'iidaynaa marka koowaad carruurta islaamka ahayday in ilaahay uu yahay rabbigii abuuray samooyinka dhulka malaa'igta jinka nebi aadam xaawa iyo dhammaan makhluuqaadka jooga samooyinka iyo dhulkaba waxaynu kaloo ka faa'iidaynaa carruurta islaamka ahayday in toddobaadka maalinta ugu khayrka badan ay tahay maalinta jimcaha waana maalintii ilaahay abuuray aabbaheen aadam jannadana la geliyey waana maalinta qiyaamadu dhacayso carruurtii islaamka ahayday waxaa kaloo aynu ka faa'iidaynaa qisadan cajiibka ah in malaa'igta ilaahay uu ka abuuray nuur aynan yihiin noole fulinaya awaamirta iyo farriimaha rabbigooda weyn subxaanahu wa tacaala oo aan marnaba caasiyaynin waxaan kaloo ka faa'iidaynaa carruurta islaamka ahayday in ibliis yahay madaxa shayaadiinta uuna cadow ku yahay nebi aadam iyo durriyaddiisaba isagoo raba inay cadaabka naareed la galaan dhammaantood waxaa kaloo aynu ka faa'iidaynaa carruurta islaamka ahayday in waxa loo yaqaana kibirku uu yahay dembiyada ugu waaweyn waana dembigii sababay in ibliis laga eriyo samada looguna ballanqaado inuu cadaabka naareed gelayo wuuna ku waarayo waxaa kaloo aynu ka faa'iidaynaa carruurtii islaamka ahayday in ciddii dembaabta ee ama qalad uu ka dhaco in ilaahay uu ka towbad aqbalaayo waa haddii ruuxaasi ilaahay uu towbad keeno subxaanahu wa tacaala sida aabbahen iyo hooyadan aadam iyo xaawiba markii ay qaldameen ay rabbigoodu weydiisteen towbad iyo dembi dhaaf kadibna rabbigii weynaaye naxariista weynaa uu ka aqbalay towbadoodii dembigoodiina uu dhaafay waxaynu kaloo ka faa'iidaynaa carruurta islaamka ahayday in adduunkan maanta aynu ku noolnahay uu yahay daartii la isku imtixaamayey aakhirana ay tahay daartii baaqiga ahayd ee dadka lagu kala abaalmarinayay ama janno ama naar waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu inaga yeelo kuwii ku cibro qaata kana faa'iidaysta kuna waantooba nasteexa iyo waanana ay u noqoto qisadii cajiibka ahayd ee aabbaheen aadam iyo hooyadeen xaawa calayhum assalaam carruurta islaamka ahayd intaynu ku kulmi doonno barnaamijkeena ka xigana waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh